إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah saraakiil reer galbeed ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii nafarnimada ahaa ee ka dhacay xerada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku goodiyey inay qaadi doonaan howlgalle hor leh oo lagu beegsanayo saraakiisha reer galbeedka ee qaybta ka ah duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya qarax ayaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lagula beegsaday ciidamo ku sugnaa goob isbaaro ah carruur wada dhashay ayaa ku geeriyooday dab ka kacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maleeshiya hubaysan ayaa mar kale weerar ku qaaday saldhigga degmada balambaleh ee gobolka galgaduud warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa soo kordhisay barnaamij cusub oo la magac baxay islaamka iyo bulshada ururka kurdiyiinta ee b k k ayaa ku dhawaaqay xilliga kama dambaysta ah ee ay hubka wareejinayaan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
waa shan iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada oo ku beegan tobanka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran saraakiil reer galbeed ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii nafarnimada ahaa ee ka dhacay xerada jaalisiyaad ee magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku aadan taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku goodiyey inay qaadi doonaan howlgallo hor leh oo lagu beegsanayo saraakiisha reer galbeedka ah ee qaybta ka ah duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli sheekh cabdicasiis abuu muscab afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey camaliyad nafurnimo ah oo maalintii shalay loogu beegsaday saraakiil reer galbeed ah oo howlo tababaro ah ka waday xerada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho sheekh abuu muscab oo shir jaraa-id u qabtay warbaahinta ayaa ugu horeyn ka warbixiyey hadafka rasmiga ah ee camaliyadda istijaadiyada waxaan ka warbixinaynaa howlgal ka dhacay magaalada muqdisho mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah oo camaliyad istishaadi ah ka fuliyeen gudaha xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee ku taalla degmada hodan magaalada muqdisho howlgalkan waxaa si gaara loogu beegsaday saraakiil caddaana oo saliibiyiin reer galbeed ah oo tababaro siinayay maleeshiyaadka riddada goobta ay camaliyaddu ka dhacday oo gudaha kuliyadda ah waxaa ku wada sugnaa saraakiisha saliibiyiinta ah iyo kuwa murtadiinta ah shaqada ay saliibiyiintu meesha u joogeen waxay ahayd inay kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyaan howlaha tababarka ah ee ay qaar iyaga ka mid ah ay goobta ka bixinayeen halka qaar saraakiisha ka mid ah ay ahaayeen kuwii mas-uulka ka ah tababarka guud ee saliibiyiinta reer yurub siiyaan murtadiinta dabadhilifyada u ah ee ay iyagu u adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ahalkiisa mujaahidiinta oo si dhow isha ugu hayay waxaa ka socda gudaha xerada tababarka saraakiisha saliibiyiinta ah ee duruusta bixinayay tiradooda xilliga ay tababarka bixiyaan wakhtiga ay shaqada bilaabayaan goobaha ay ka yimaadaan iyo marka ay shaqada ka baxayaan ayaa u dejiyey qorshe cadowgaas cashar loogu dhigo dharbaaxo xanuun badanna loogu dhufto maanta ayayna hawsha allah fadligiis dhacday afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuu muscab oo hadalkiisa sii wata ayaa markan wuxuu ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay camaliyadda camaliyadda istishaadiga ah waxay allah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ahaa iyo kuwii murtadiinta ahaa xilli ay hawshii kormeerka ku guda jireen walaalka istishaadiga ah ayaa allah fadligii dhex galay safafkii ay cadowga ku jireen halkaasna camaliyadda ka fuliyey guud ahaan tirada saraakiisha saliibiyiinta reer yurub ee goobtaas joogtay waxay ahaayeen lix sargaal laba ka mida goobta ayay ku bakhtiday afar kalena dhaawac garaaba ayaa goobta looga qaaday dhanka saraakiisha murtadiinta ahaa ee tababarka ku jiray waxaa ka bakhtiyey afar iyo toban murtad labaatan iyo kow kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sidaas ayaa ilaahay wuxuu ku dabar jaray cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray goobtaas ayaana dhiiggoodii iyo hilbahoodii isku darsameen allaah ayaan mahad dhammaantii u celinaynaa kadibna mujaahidiintii ka soo shaqeeyey camaliyaddaas barakaysan intii qorshaha soo dejisay kuwii abaabulka iyo diyaarinta lahaa iyo intii tanfiidka iyo fulinta ka qayb qaadatayba iyo weliba qof kasta oo kaalin ka qaatay hirgelinta hawshaas lagu naafeeyey cadowgii ilaahay ee ku soo duulay diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan u ducaynaynaa walaalkii mujaahidka ahaa ee naftiisa allaah ka iibsaday noloshiisana u huray sidii loo difaaci lahaa kitaabka allaah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam ugu dambayntii wuxuu fariin u diray shisheeyaha reer galbeedka ee qaybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday soomaaliya wuxuuna ugu goodiyey in ay wajihi doonaan howlgallo si gaar ah iyaga u beegsanaya gaalada saliibiyiinta ah ee nagu soo duunay waxaan leennahay nama taqaanaan waxaad dhaqan ka dhigateen inaad idinku furimaha ka dhuumataan taas beddelkeedna aad murtadiinta dabadhilifka ah carrituur ka dhigataan horeyna waad u aragteen haddana waad aragtaan ma jirto meel aad kaga badbaadi kartaan gacanta halyeeyada islaamka ku bishaaraysta dhimasho iyo dhaawac ilbiriqsi walba albaabka idiin taagan inta aad ilaahay diintiisa iyo dadka muslimiinta ah duulaanka ku tihiin halganka iyo howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala xataa laa takuuna fitna wa yakuuna addiinu kulluhu lilaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalintii shalay ayay ahayd markii naftii hore ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu gudaha u galay xerada jaalasiyaad xili ay kormeer ku joogeen saraakiil reer galbeed ah waxaana camaliyadaani jugteeda laga maqlay qeybo ka mid ah muqdisho ay dhalisay kala shaki xoogan oo soo kala dhex galay dowladda federaalka qarax ayaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lagula beegsaday ciidamo ku sugnaa goob isbaaro ah rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamadan oo isbaarada u taallay gudaha magaalada beledweyne waxaana jira khasaare kala duwan oo qaraxaas ka soo gaaray carruur walaalo ah ayaa ku geeriyooday dab ka kacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedanaya cali aadan habeen hore dab xoogan ayaa ka kacay guryo ka samaysan xooshado kuwaas oo ay degganaayeen dandayar ah kuna yaalla duleedka magaalada muqdisho laba carruur oo mataano ah da-doodana ay tahay hal sano iyo bar ayaa ku geeriyootay dabkan waxaana uu sidoo kale dabku geystay khasaare hantiyadeed oo baaxad leh ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysay dabkan waxaana la sheegay in labadan carruurta ah ay ku gubteen waalidiinta dhashay carruurta ku geeriyootay dabka ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyadoo ay ka muuqato murugo iyo tiiraanya alxamdulila ilaah marshiga iyo dhii lama gabdhoodu hayan ilaah marshiga iyo dhii gubden bukbasen kulli wali qornay qobden ilaahan ka mahadi anku shukri badilton ilaahay haku suge sanad i bara jireen ilaahay isii adna ilaahay oo qaadi lan ilaahay abuuri ana aansada ana daba mille amar ilaahay korhayanka dhiiw i qobsiden ilaahay anka mahadi anku shukri ilmaha iga baaba'een guryaalka waayay gubteen dabka meesha ka yimaada meesha kalmala oga dabka markii kaci dabka meeli ka yimaada meeli kalmaba ogoga kusoo guruu lilaahi le arkin ilmaha banaanka badarka siinay sidaana isi kale maba oga baan miyir dhammaan ma haayo caabada ma ogaan meesha laga duuy meesha kalena ma oga sidoo kale dadka deriska ah ee ay masiibadu saamaysay ayaa dhankooda ka hadlay waxyaabihii ay indhahooda qabteen iyagoo tilmaamay inaysan awoodin in wax badan ay ka qabtaan xilliga uu dabka kacay gurigaas anoo jiiftay shalay waa xanuunsanaa sagaal saac barsaan u jiiftaas ahaay markaan soo toosay saddex saac oo laba rubi dhiman laba saaci bar ah islaan waa yeelaan noo imaaday casay tira xasan ma joogaa xaaskay weydiisa haaw markaasaa la ii yiray gurigii geedgurow ewr waaye saaxiibkaada gaar asigana guriga kaleo dhinacuu ku jiray aan isla soo wada boodnay aan soo orna gurigii wax aan ka qabano oo ilaahay quturadiis oo maanta badbaado ah ma jirto waa ka waani hal carruur ah oo nafti noogu dambaysay maxogga dhabarkan way gubatay madna madax ilaa dhinac caloosha hal dhinacaa ka fiicnayd oo dabka gaarin inta kale dhan waaya wada gaarin wallaahi ciddaanayta aada murugo u weynaa ku dhacday hooyadii aabbihii dhala aaday xalay u qaraacmeen shalay iyagoo laba ehe wada dhasheen maantana iyagoo laba ehe wada dhinteen taas waa qadar rabbi horta dabka deriska dhan waxay ogaadeen uun gurigiioo dhakada ka holcayo marka intuu hoos ka holcaayay lama dareemin haddii guriga gudaha loo galayna cunugna sariirta hoostiisu nafta la galay midna meel yaro gooladu ku leexdoo nafta la galay labadoodii oo hadda gubtay oo maaragtay aad iyo aad aan loo fiirin karin waa laga soo bixiyey ma aha markii u horreysay oo dab ka kaco muqdisho iyo duleedkeeda dabkan ayaa waxa uu geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed maleeshiya hubaysan ayaa mar kale weerartay saldhigga degmada balanballe ee gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi wararka ka imaanaya magaalada balanballe ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in maleeshiyo hubaysan ay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen saldhigga degmadaasi halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka la baxay galmudug maleeshiyadan iyo askarta booliska ah ee jooga saldhigga ayaa ku wada dagaalamay halkaasi waxayna isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan sida ay sheegeen ilo deegaanka ah weerarkan ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay waxyeelo kala duwan balse lama hubo ilaa hadda khasaaraha rasmiga ah ee soo kala gaaray labada dhinac wararka qaar ayaa ku warramaya in dagaalkan yimid kadib markii dableydan ay doonayeen inay xabsi ku yaalla degmadaasi kala baxaan shakhsi iyaga ka mid ahaa taas oo sababtay in iskahorimaad uu halkaasi ka qarxo si kastaba weerarada noocan oo kale ah ayaa ka dhaca deegaanada hoostaga gobolka galgaduud waxaana sidan si la mid ah weerar ay soo qaadeen kooxo aan heebtooda la aqoon horay uga dhacay degmadan halkaas oo rasaas ay fureen waxyeelo ka soo gaartay bulshada ku sugan degmada balanbale geesta kale balanbale ayaa waxaa inta badan ku dagaalama beelo walaalo ah oo wadadega halkaas kuwaas oo marar badan dil iyo dhaawacba isugu geystay kadib markii ay isku fahmi waayeen arrimo la xidhiira dhuldaaqsin ku yaala deegaanada ku dhowdhow balanbale waxaana degmadan lagu xasuustaa in weli ay ka muuqdaan raadadka dagaaladii u dhexeeyey soomaalida iyo xabashida itoobiya iyadoo ilaa iminka degmada laga dheehan karo haraadiga hubka gaadiidkii taangiyada beebayaasha iyo qoryaha loo yaqaano teedhi sabanada ay labada dhinac isku adeegsanayeen warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa soo kordhisay barnaamij cusub oo la magac baxay islaamka iyo bulshada haddaba muxuu soo gudbinayaa barnaamijkan maxamed cali aadan ayaa ka warramaya waad mahadsan tahay walaalka sidaad sheegtayba warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiriyada soo kordhisay barnaamij ciwaankiisu yahay islaamka iyo bulshada sida magaca barnaamijkaba ka muuqata waa barnaamij laba dhinac ka kooban waa islaamka iyo bulshada barnaamijku waxa uu ku dabafaylayaa dadaalada wacyigelineed ee ay warbaahinta islaamiga oo ay alfurqaan ka mid tahay wadaan laguna doonayo in lagu soo saaro bulsho islaami ah oo badqab ah kana fiyow hagardaamooyinka cadowgeedu ku doonayo inuu ku burburiyo sidaasi darteed barnaamijka islaamka iyo bulshada waa barnaamij tarbiye iyo tawjiih ah laguna qaadaa dhigayo mawaadiic xiriir la leh jawaaniibta kala duwan ee nolosha qofka muslimka ah iyadoo mar weliba lagu jaangoynayo waxay shareecada islaamku ka qabto waxa uu barnaamijku xoogga saari doonaa arrimaha xiriirka la leh mucaamalaadka iyo cilaaqaadka iyo dhaqanka toosan ee looga baahan yahay qofka muslimka ah sidaan la soconno basharka isaga ayaa isdugaalsada oo waa noole aan keligii noolaan karin sidaasi darteed dadkaas aad la noolaanayso waxaa jira waajibaadkaaga aadan iyo xuquuq ay iyagu leeyihiin sidaan la soconno islaamku waxa uu xoogga saarayaa in qofku ka soo dhalaalo waajibaadka isaga saaran xuquuqda uu leeyahayna uu alle u daayo isaga ayaana adduun iyo aakhiraba ku siinaye oo waxa ay taasi ka dhigan tahay in haddii qof kasta isagu ka soo dhalaalo waajibaadka saaran aanay jiri doonin khilaafaad bulsho oo ah waxa ugu badan ee ragaadiyey muslimiinta marka taariikhda fog iyo tan maantaba la fiiriyo marka barnaamijku jawaaniibtaas ayuu allah idankii cilaajin doonaa wuxuu ka hadli doonaa arrimaha ganacsiga iyo xuduudda ay shareecada islaamku u samaysay waxa uu taaban doonaa qoysdhiska iyo waxa ay shareecada islaamku ka tiri sida ay tahay inaan u tarbiyeyno carruurta sida ay tahay inaan ula dhaqanno deriska xiriirka macallinka iyo ardayga iyo booska uu macallimku kaga jiro bulshada muslimka ah mas-uuliyadda iyo mindaarka ay shareecada islaamku ku fiirinayso jihaadka iyo ujeeddooyinka uu xaqiijinayo xaqa labada qof ee muslimka ay isku leeyihiin iyo arrimo kale dabcan waxaa barnaamijka buddhig iyo xalqo gogol xaar ah u ah sidee ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u aasaasay bulshadii madiinatulmunawara ee ka koobneyd ansaar iyo muhaajiriin oo ay xitaa ku dhex jireen munaafiqiin iyo yahuud dhagar badan oo madiine dhinac ka deganaa maxay ahaayeen tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam si uu u dhiso bulsho muslim ah sideese toban sano kadib oo uu geeriyooday nebiga ay bulshadaasi iyadoo ishaysato ugu suura gashay in nuurka towxiidka ay ku faafiso guud ahaan dunida xalqadan ayaa noqon doonta midda koowaad ee barnaamijka waxaana allah ka rajaynaynaa inay horseed u noqoto in la helo bulsho islaami ah oo ka dhimbil qaadata bulshada madiinatulmunawara dabcan barnaamijka waxaanu ku waraysan doonnaa culimo hoggaan aqoon-yahano iyo waxgarad iyadoo shakhsiyad weliba aanu kala niqaashi doonno mowduuca aanu isleenahay wuu u dhundaloolaa qofkaas ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa dhammaan martidii aanu waraysiyada la yeelanay ee aanu ka duubnay qaar ka mid a xalaqaadka barnaamijka waxaan uga mahad celinaynaa dadaalkii ay geliyeen diyaarinta barnaamijka dhaganugeylkii iyo dabacsanaantii ay inoo muujiyeen waxaan allah u weydiinaynaa inuu dembigooda dhaafo maalinta qiyaamahana ka dheereeya cadaabta jahanamo barnaamijka islaamka iyo bulshada waa toddobaadle waxa uu soo geli doonaa maalin kasta oo khamiis ah saacaddu marka ay tahay sagaalka iyo barka ama saddex saac iyo bar oo barqanimo rogaal celiskiisuna waxaad dhegaysan doontaan isla maalintaas saacaddu marka ay tahay shanta ama koob iyo toban saacoo galabnimo insha allah waxaa naga xusuus ah inuu jiro isbeddel lagu sameeyey qayb ka mida jadwalka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa barnaamijka waxbarashada oo soo geli jiray maalinta khamiista loo wareejiyey jimcaha saacadaha kale ah shanta ama koob iyo toban saac oo galabnimo iyo sideedda ama laba saacoo fiidnimo iyadoo aanu kusoo gudbin doonno waayadana soo aadan cashiro muhiim ah oo ku saabsan barashada luuqadda carabiga sidoo kale waxaa la joojiyey barnaamijkii aqooniyo ogaal ee aad dhegaysan jirteen maalinta jimcaha warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ururka kurdiyiinta ee b k k hayaa ku dhawaaqay xilliga kama dambaysta ah ee ay hubka wareejinayaan magaalada suleymaaniya ee waqooyiga dalka ciraaq ayaa lagu wadaa in berri oo jimco ah oo halkaas ka dhaco tallaabo ay qaadayaan kooxda b k k kuwaas oo si rasmiya u wareejin doona hubka iyaga oo kala diri doona ciidamada u diiwaan gashan tallaabadan ayaa timid kadib booqasho oo madaxa sirdoonka dalka turkiga ibraahim qalin ku tegay magaalada baqhdaad iyo sidoo kale arbiil halkaas oo madaxda ciraaq kala xaajooday sidii loo dardargelin lahaa qorshaha isdhiibidda kooxda kurdiyiinta warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta